salaan dabadeed marka aan ka hadlayno dawlad aan ka hadlayno marka hore waxaa ugu horeeyo ay tahay inaan ka hadalno aanamaan isla meel dhigno dawladdaasi inay tahay dawlad haysata sharciyad ama dadka ay maamusho ama dawladda u tahay ay ogol yihiin inay tahay dawlad sidaasoo kaleeto waxaa loo baahanya dawladdu inay leedahay qawaaniin iyo hesiis dadweyne oo qoran uu sheegaya dawladdaasi inay tahay dawlad oo jirta oo shaqo haysat iyo in kale haddii marka aan labadaas qodob oo isku xiran oo sharciyadda oo mataqaanaa inuu dadkan maamulka jiro inuu ku dhisan yahay sharci ku dhisan yahay iyo inuu taageero dadweyne oo haysto labadaas waa isku waa waa waa mataano laakiin waxaa muhiimsan marka hore inay jirto sharciyad marka waxaa rabnaa inta aana dhihin dawladda soomaaliya iyo waxaas aana u gudbin waxaa rabnaa marka hore inaan fiirino sharciyadda sharciyaddaasoo ah soomaaliya waxay leedahay dastuurka meel gaara dastuurkaasoo ah heshiis dadweyne qodobkiisa sagaashan iyo koowaad wuxuu leeyahay muddada xilhaynta ee madaxweynuhu waa afar sanadood marka ninkii ah madaxweyne hore soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waktigiisi waa dhammaaday hadday dhammaatay kadib waxa waaye asaga iyo seesanka oo ka tirsanay oo looga baahnay inay shaqooyin gaara ay dalka iyo dadka soomaaliya u qabtaanay ku fashilmeen marka ay ku fashilmeen arrinkaasi wuxuu keenay dadka soomaaliyeed inay kala laabtaan kalsoonidii ay siiyeen la-aanu kontraari eed kontraadina waa ka dhammaantay taasi waa mid midda kale waxay tahay soomaaliya sida la ogyahay dawladda ka jirta waa dawlad oo hadda dhalatay oo la kobcinayo magaalada muqdisho qaybo kamid ay ka jirtay soomaaliyana kama jirin dawladda soomaaliyana marka hore waxaa loogu talagalay inay berbera iskuula ka dhisto boosaaso inay jidad geyso caluula inay mataqaanaa ay ay caafimaadka ka shaqeyso xoolaha loogu talagalay kismaayo inay cilmiga beeraha ka shaqeysaa loogu talagalay marka dawlad soomaaliyeed oo soomaaliya u shaqeysa ma jirin laakiin dawlad soomaaliya la kobcaya jirtay marka dekedan muqdisho iyo aeroboortka oo boqolkiiba soddon laga qaadi jiray iyo macaawinii dibadda laga siiya ayuunbay wax ku issocodsiin jireen waxna waa xadi jireen waxna waxbaa gaarsiin jireen gaar ahaan mishaarka ku dhexi jiray waxaa dhacda marka markii sharciyadda ka dhamaatay oo la arkay inayna sharciyad haysan mucaawanadii iyo taageeradii dibadda oo boqolkiiba ee toddobaatan waa laga joojiyey sababta waxay tahay dadka soomaaliyeed wakiil ugama aha dawladnimadooda waktigii lagu talagala waa ka dhammaaday boqolkiiba soddonaad dekada muqdisho iyo aeroboortka dekada iyo aeroboortka muqdisho iyo surbacaan iyo suuqa bakanaa laga qaadi jiray ayagana markay wado kasta cireen oo meel kasta ay dhagax dhigeen oo dadkii laba cansiro saddex cansiro laga qaaday dadkii waa shaqaysa waayeen dadka dadka shaqaysa waayeen canshuurta waa diidi waayeen marka haddii dadkina aad shaqada ka doogiso oo aad meel kasta dhagax iyo bir aad dhigtay tv-gan ka daawaday nin bera wada oo baabuurta waaweyn oo dekeda ka shaqeysa wada oo dhahaayo hotel kale iyo dekeda saddexdeena u socdaa ma ninkaasaa la canshuuri karaa ma meeshaasaa nala taalaa deked dekeda muqdisho iyo iyo kale saddexdeed iyo saddex maalmood in loo socdo oo mataqaanaa de waa waad garan kartaa dhaqaale shaqeynaayo oo la canshuuri karaa ma jira marka dhaqaaliya oo gudaha yar tahay oo soomaaliya keensatay farmaajo iyo kooxdiisa horey u dumiyeen xiriirka caalamkana waa goosteeno waxay dhahdeen mataqaanaa no longa dadka soomaaliya ukasiiyo waa laga goostay marka waxaan inay dhacayaan wax la garan karay eeg oo qof kastoo camda lowaa garan karay haddana haddaan la qaban oo aan gacanta la qaban dadka waxba garashada gacanta la qabtaa haddaan gacanta leeska qaban si wada jira ayna soomaaliya inta isee qabata aysan u dhihin enes enes waxaad ku cayar kartaan waad ku cayaarteen dhaafo haddaan la dhihin dhibaato kala jirsa doonaan dowlad kaloo bedasho ma jirto haddii taasi ay tahay miyaysan ku khasbanayn in dawladdu xilka ay sii hayso ilaa dawlad kale ay ka timaado okay waxa waxaa waxaa waxaa la rabaa dawladdu marka ay xilka hayso waa runtaa laakiin waa inay ka shaqayso dawlad kaloo bedasho in la keeno laakiin hadda meeshaan sida muuqatay dawlad kaloo bedasho kama shaqey waayaan ninka la dhihi jiray maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xulafadiisu hal maalin kama shaqeyn inay dawladdan dawladi bedeleen ay keenaan waxaa ku cadaynaya wadadii uu jeediyey golaha shacbiga aqalka hoose u jeediyey bishii february lixdeedi maalinta uu kasoo carari jiray dhuusamareeb waxa uu ku dhahay golaha shacbiga wuxuu dhahay aniga shiraan dadka isugu ira jiray waxaa dhihi jiray qolkaas gala waxaa arkii soo xariiqa heshiiska tobanki sebtembar sayid cabdilla soo xariiqday taasoo ku tusinaysa inuunan asaw ka shaqayn mas-uuliyadda laga rabo inuu ka shaqeeyana waxay ahayd koow inuu dastuurka dhammaystira ma dhammaystirin labo inuu ciidamo qaran dhiso ciidamo qaran ma dhisina ciidan beeleedow dhisaa oo waa kan kusii daldanaya gida marna sii wada marna soo wada kama shaqeyn saddex inuu hay-adaha amniga dibu habeen ku sameeyo kuma sameyn afar inuu dibu habeen ku sameeyo hay-adaha garsoorka kuma sameyn shan inuu dim- inuu inuu xoojiyo eh, federaaliinta kama shaqeyna waa dumiyey lix inuu doorasho qof iyo coda qabto mana qaban toddoba inuu ka shaqeeyo caasimada maqaamkeeda kamana shaqeyn hal maalin buu nin kama shaqeyn maalin kasta wuxuu qoraxi soo baxa maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ka shaqeyn jiray qas iyo qalalaasa iyo dibudhac iyo inuu dadka asiga ka horreeyey waxay qabteenna oo duniyo dadkina dhibaateeyo oo cay iyo ciyaal iyo quran iyo qashin oo dhow facebook ka cay marka meeshaan waxa waaye ninkan waxa uu ka shaqeeyana ma jiraan haddii uunan doorashada uunan ka shaqeynayn afarta lagu talagal uunan ka shaqeyn hadda suu uga shaqeynaa oo hadda dhulkiiba iska dhaaf meel kale iska dhaafa dowladdii dhexdeedii qaybo kamida ciidamadii ayaa magaalada qaar qabsana adiga diiday markii wadankan la dii- la dooranaya toddoba tobankii februari laba kun toddoba tobankiina shanta soomaaliya ka maqan tahay eejar way ka socota haddana taanka qof lahaya ma laha yaa asiga wax ku aamini kara waxaan kuntuba laguma aamini kare ummadda ha ka horwareego ummadda soomaali ciidaa dooranaysa cid hogaamisay hadda dowladda federaalka soomaaliya ee mudxuleedkeedu uu dhammaaday waxa ay ka cabanaysaa dhaqaale xumo ee waxa ay uga baaqday shacabka soomaaliyeed gaar ahaan wasiirka maaliyadda ee soomaaliya in akoono la samayn doono si ay shacabka dhaqaale ugu soo ururiyaan taasina sideed baad u aragtaa adiga ka dhagtar ahaan soomaalidu waxay tirahdaa habar soomaalidu waxay tirahdaa habar habar habar dhalugiisa aleelo kuwaa samayneed meydhaa waxtaas tacamul waayo waxaas wax ka jira ma laha ninkaasuna waa og yahay waa downa ka dayn sheegayn shahaadooyinka iyo waxbarashadooda waxau sheegay inuu dhaqaalaha iyo waxtaas soo bartaa la sheegay haddowna dayn ka sheegay waa og yahay akoon shacbi ay ku soo direen shan shan doolar iyo toban toban doolar inaad dal lagu dhiso waa og yahay riwaayadda oo meesha dadka loo dhigayo oo- oo dhinaciisa ka dhigaa Ee, waa og yahay inaysan waxaasi ayna- ay- ay- ayna sha- ay- ay- ayna shaqeyn waa og yahay midda kale asagu soomaaliya nin war u hayaba ma aha eraboorkaasuu ka soo dega maaqaasoo meelaha maraykanka inuu soo degay kadibna ciid iyo wasaaradda maaliyadda ku dhex jiraa dad war u haya ma aha suuqa dhaqaalaha soomaaliya waxaa laga maamulaa bakaaraha weligiis ma tigin umana socdo tikadaas bulshada lacag looga soo qaadaa kadibna soo rabu yeelaa midda kale maxaa lagu aaminaa oo loo dhiibaa dadka dhaafa tii dowladda afartii sano ee wasiirka maaliyadda uu ahay hal sano keliya ayaa xisaab xil la sameeyey saddexdii sano oo kale xisaab xil lama sameey lacag ka badan one billion ah ayaa gacantiisa ku maqan oo una xisaab xilka una sameyn saa wax loogu aaminaa qof aaminaa wax loo dhiibtaa adiga waraabo maa hilibku rarnay lacag taroo tii loo dhiibo hortaa soo cadeen meeshuu siiyey saddex xisa saddex miisaaniyadood golaha shacbigii soomaaliya lama siina lama helin waana ku maqan tahay qof shilin ku aaminana ma jire meeshuu ka baxani karta ka bax ugu dambeyntii doctor xasan sheekh maxaa hadalkaada kusoo gabagabayn lahayd maadaama xaaladii dalka ay cakiran tahay doorasho aan la aadin ee, sidoo kale xildhibaanada ee, hay-adihii dowladda muddo kordhin ay u sameeyeen wax la sameeyey muddo kordhin ma jiraan asal ahaan dastuurka soomaaliya qodobkiisa sagaashiyo koowaad wuxuu madaxweynka madaxweynuhu waa afar sano qofka deli kara ma jiro golaha shacbiga qodobka lixdanaad wuxuu leeyahay madaxweynetoodu waa afar sano qofka deli kara ma jiro waxa ay warqada soo qorqoreen wax ka jira ma jiraan waxaa kaleetoo kuu jirta ciidan haddii ciidanka leeyahay golaha socodijinta ee soomaaliya waa laba aqal waa golaha shacbiga ee caadiga iyo aqalka sare warqadan beenbeenta eedaliya meel la wareegaayo golaha shacbiga qayb ka mida oo aan la hubin inuu ka horan ku dhamaayaa soo qoray aqalka sare kama qeybgelin sidaas darteed wax loo kordhiyana ma jiraan waana been waana cabdalla shideeye waana bug wax ka jirana ma jiraan qof aqbalayana ma jiraan dulmigaas ay meesha ku hayaan ay- ay mataqaanaa mursal iyo daylahan asyadiisa iyo farmaajo iyo waxa la joogay ay sameeyeen qof aqbalaya ma jireen ummadda soomaaliya ha kor wareegaan